wuxuu gabayaa awfaarax jibriil amase ku yidhi baa nin abaskuusha ka mid ahaa calidaah la odhan jiray yaa yidhi camanjow gabaygaa awfaarax soo diri meelan maqal gabi ka celi wuxuu yidhi camanje war cali ow ciddu goor walba ma irmaana cirkuna goor walba ma dico horta dirida wuxuu geediyey nin madow calilayaha dircamajo ka hor gabiya wuxuu yidhi waxa uu tirini ma aha ugaadhiya bahale waa rag oo ceelka axmaara khaasaa lagu diriray waxaa lagu diriray hawiye waxaa lagu diriray geri waxaa lagu diray waruumo iyo bursuug waxaa lagu diray reersamatarfool jeex waxaa lagu diray jibloq dhexdiisa oo ceelku ahaa u adkaa ceelka walkaadeed ninkaasaa ka horreeyay camanjo wuxuu yidhi ile camanta dagaalkan sugu wiliye ceelkan sidii gaaladii goodirka u seeray gosada iyo maroodiga dhulkii waayaa lagu gooyey goodka iyo abeesada dhulkan gurayay waa noolba inuu maaliguursoo gab yidhi galowuu noo sheegi gadhcadaadigiibay isu baxay geedka xaajigee gudibay ayaan iyo ayaan iyo ayaan gawda ku hayeene ku guddoonshay guul iyo guul iyo or iyo geedigi kure inaan gado inaan gawriciyo faafan inaan geeyo iyo inaan gudnimo qaayimo oo laygu geedhaaro afarta ahal baa iga gudboon tayduu ii go-aane gorsad ahaa afarta ahal baa iga gudboon tayduu ii go-aane gaadiidka boobaay haddii subax la gaadhsiiyey waxaan soo gurguurto oon dhasha iyo xaaska burannaaba kumanan gadhkii weli u marin geeddan ma u reebay kuman kalena geestaa koriyo guban ma raacsiiyey kuman kale gargaarteeda ma dhigay gubannimaysaas gorsase ooli maysee hadday gebiga soo gaadhay giddi reeru waa samatar iyo nimanka guuleeda iyo garaca camar sheegta ee gaala kahadheena iyo gosada sheekhaasha ee gabadhimiis dhaanto wargeliyan hortii nabada idinka waan raaci intaasoo tashiga gaadhay oon gacala noo haynin geediga hadday nagu galeen gibilka oo muuqda quranka iyo irmaankaba haddii goob la wada keenay oo labada geesood raasraasta isku galowsiiyey quranka iyo irmaankaba haddii goob la wada keenay geediga hadday nagu galeen gibilka oo muuqda galaxaad khaliif iyo taniya gurigii reer faarax waa kay weerarkii nagu gudbeen ganacyo weyntii guuleedaay kolkuu yidhi annana gaadhna weliga sheekh nacown ilbuud guuleedaay kolkuu yidhi annana gaadhna weligii garabkooda waa ku ka kacay gulowma haddaae inkastoo raggeenni go'ay oy guud caddii madhatay kor haddaanan gaas maalin gurgura ka yaabaynin oon geela looga cabsanaysa waa galla ilaah dhagowey gabaygaa hore camanjamee waa maxamed awcali nin la yidhaaho reer maxamuud aabaa horta gabaygaa orala